iyadoo dowladda nasaarada etoobiya ay sii wado xasuuqa ummadda muslimiinta ay u geysanayso ayaa maalnimadii shalay gelankii dambe cutub iyo ka tirsana xabashada etoobiya maleeshiyaad murtadiin oo ka amar qaata cadowga waxay dhaca kala duwan ka geysteen deegaanka carbadya oo sideed iyo toban kilomitir u jira magaalada xudur wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in markii ay soo galayeen tulada ummadda muslimiinta ku nool halkaasi ay iskaga carareen islamarkaana gaadiidkooda ay ku rorteen raashin fara badan iyadoona sidoo kale xaafadaha qaar ay kala baxeen wixii alaaba yaalay qaar ka mida dadka deegaanka ku nool halkaasi oo khadka teleefonka kula xiriira ayaa ii xaqiijiyey in markaasi burbur kala duwan ay u geysteen dukaanada qaar waxaana sidoo kale intaasi ay ku dareen in raashinkii loogu talagalay shalay oo markaasi deegaankaasi ka jiray ee suuq kala duwan ay rorteen si kasta iyo haataba ama aha markii ugu horreysay maleeshiyaad murtadiina iyo ciidamada kirishtanka etoobiya dhaca kala duwan ay ka geystaan deegaanka cabagbeeday waxaana deegaankaasi lagu xasuustaa dagaalo fara badan oo soo noqnoqday kuwaasoo khasaaro dhexaale lagu gaarsiiyey maleeshiyaad murtadiina dhowr bilood ka hor ayay ahayd kadib markii dagaal ay ku hobteen murtadiinta uu ka dhacay deegaankaasi halkaasoo ay ugu carareen bakti fara badan ibraahim isaakh warbaahinta islaamiga al andalus walaayada baay bokool